barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan u wanaagsan dhegeystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacaddeenna duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrband iyo efamyada geeska afrika
waa duhur khamiis ah bisha maarjna waa afar iyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo toban idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxa aad ama halkan idinkala socodsiinaya aan idhaahda ibraahim xasan daandure iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idin hayno dhegeystayaal waxaa ka mid a urur ka dhisan magaalada muqdisho oo isu abaabulay in uu hablaha shaqo u abuuro ilaa hadda horumarkaan sameyn waxaa waaye ilaa laba boqol iyo lixdan gabdhood aan tababarnay oo waxaan barnay sida loo sameeyo xiriirka iyo communication skillska iyo cv-da loo diyaarsado iyo application loo sameeyo shaqooyin loo raadiyo qodobada kale aad dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah arrimihii ugu hadalhaynta badnaa baraha isgaadhsiinta bulshada ee toddobaadkii ina dhaafay waxaa kaloon idin haynaa heesihii dabacsanaa
أبوني نفتيدا يكسبا كنبوتو أذايرا
xasan aadan samatar goornooyaan dhegaystayaasha ibraahim ow u sii dayn doonaa sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba waxay kaga bogan doonaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horese warkii dunida aan u horumarino
xoogaga dalkaasi ciraaq oo ay taageerayaan dagaaliniinta kurdiska ah ee beshmerga ayaa weerar waxa ay ku qaadeen tuulooyin ay haysato kooxda daacish ee koonfur bari muusul duulaankaasi ayaa la sheegay inay hogaaminayaan guutooyin ciidan oo u tababaray maraykanka sida v o eda u sheegay jenaraal xuseen nuuraldiin oo ka tirsan xoogaga kurdiyiinta ah ee beshmerga weerarkaasi ayaa waxaa la sheegayaa inay ka qaybgelayaan oo kale xubno suniyiin codbixiyaasha dalka new zealand ayaa diiday hindise cusub oo la doonayay in lagu bedelo calanka dalkaas natiijada hordhaca ah oo la sii daayay ayaa muujinaysa in lix iyo konton boqolkiiba dadkii codbixinta ka qayb galay ay u codeeyeen in dalkaasi uu sii haysto ama yeesho calanka haatan dalkaasi leeyahay calanka dalka new zealand ayaa dalkaasi lahaa muddo gaadhaysa boqol iyo afar iyo toban sannadood
cabdulqaadir macalin maxamed waxa uu guddoomiye u yahay dhaqdhaqaaqa fursado shaqo loogu abuurayo hablaha oo fadhigiisu uu yahay magaalada muqdisho mashruucan oo lagu magacaabo fursad education ayuu cabdulqaadir sheegay inuu sanadkii tegey hablo badan ay u fududeeyeen inay helaan shaqooyin haddaba waryaheena v o a ee muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa wareysi la yeeshay guddoomiyaha fursad
waxaan maamulkahay mashruucan fursad projecti oo muddo sanadkii iyo dheeraadka jiray oo gabdhaha shaqada lagu raadinayay laakiin aan rabno inaan kusoo biirano bishaan abril markay dhalato wiilasha gabdhaha wiilasha baan kusoo biirano kadib markii aan ogaanay in wiilasha naftooda aysan haysanin wax shaqaa ay gabdhuhu la mid yihin oo waa dhoweyd waxaan sameynay daraasaad jaamacadaha dhan aan ku sameynay laga soo bilaabo boosaaso ilaa kismaayo ardada jaamacadaha kasoo baxday waxay noqdeen shan kun oo dhowaad oo ardada jaamacad kasoo baxday sanadkii lasoo dhaafay laba kun afar toban laba kun shan toban shan kun arday ku dhowaad ah marka kuwaas boqolkiiba soddon iyo afar waxay noqdeen gabdho inta kalena waxay noqdeen wiilal marka dhibaatada jirta waxaa waaye shaqa la'aanta meel kasta ka jirtaa marka waxaan go'aansanay inaan isku wado gabdhaha wiilasha sanadkan wiilasha kusoo biirino xaqiiqdii dhallinyarada waa meel kasta markaa fiirsa waa dulman yihiin dhinac oo shaqada shaqa ma haystaan waxbarashada nafteeda ay bartaan waxyaa waxbarasho oo ku filan oo tayo fiican leh ma aha
caqabadaha haysta dhallinyaradan maantana aad ka hadlayseen maxay sheegayaan
caqabadaha horta mid waxaa waaye waxay ku saabsan tahay shaqada dalka ka jirta oo noqotay yaa taqaanaa oo aan jirin maxaa taqaanaa oo imtixaan sax la qaadaynin shaqadii shaqooyinka la soo xayeysiinaynin waxay eeday dadkii oo noqday maxaa la qof qofka ka shakisan yahay tan kale dadka oo dalka joogo ama ka- ama shirkad leh ama hay-ad leh qofka markuu qof ka tagaayo ama qof qaadanayo qofka ogyahay uu raadinayaa qof kale oo wax oo inta lasoo bandhigo oo loo tartamayo soomaalinimo lagu tartamayo qofka aqoontiisa la tixgelina mala arrinta kale oo jirto waxaa waaye ee, oo jirto dhibaato ah ardada jaamacadaha ay ka soo baxaan markay tagaan waxaa wax loogu dhigaa luqadaha ingiriiska carabiga ee, luqad lama baro waagii hore waxaa jiri jirtay wax oo aas- luqadda asaasiga qofka la bari jiray marka jaamacadda intaasun galin ka hor luqadda la bari jiray kadib asoo luqadii ama talyaaniga ama ingiriiska ama faransiiska isagoo garanayo ayuu bilaabi jiray jaamacadda maxaad isbedel samayseen cabdulqaadir waatii saad baad wadeen inaad gabdhaha eh, wa- shaqo helaan eh, barnaamijka shaqo abuur hadda wiilasha baad ku soo biiriseen maxaad horumar samayseen annaga ilaa hadda horumarkaan samayn waxaa waaye e, ilaa laba boqol iyo lixdan gabdhood aan tababarnay oo waxaan barnay sida loo sameeyo xiriirka iyo communication skillska iyo cvda loo diyaarsado iyo application loo sameysto shaqooyin loo raadiyo waxaan kaloo sameynay lo- boqol toddobaatan iyo shan gabdhood oo kala duwan oo gobolada soomaaliya badankooda laga soo bilaabay boosaaso ilaa kismaayo ayaan shaqooyin u raadin oo shaqo hela maanta shaqeeya alxamdulilah Ee, waxaan kaloo ku dhiirgelinay gabdhaha inay bartaan luqadaha luqadda ingiriiska iyo computerka skillskiisa inay aad u bartaan xirfadaha computerka si ay u noqdaan dad oo tartami karo oo dadka kale la tartami karo Ee, marka aad taladaas ku guulaysanay gabdho badan waxay dhigtaan jaacado kale oo la- maxay lahay laga bixiyo oo luqadaha lagu barsada jaacad city camal oo macalimiin fiican ay dhigaan Ee, waa dhaweed waa maqlaysay in arday badan loo qabtay tobab- oo maxaa xaflad loo qalinjib- qalinjibinayo ardada luqadaha bartay iyo computerka la baray Xooggaa saaraysiin.
xoogga saarana in la dhiso si oo dadban loo dhiso Ee, laba kun afar iyo toban laba kun shan iyo toban eh, tirada shan kunoo arday qiyaasta inay ka soo baxaan eh, ma sahlana marka inta shaqada heshantay la egtaa
walaahi annaga ka ahaan dadka aan shaqada geynay gabdha maadaama gabdhaha xoog saaraynay ee, waa wax ka yar laba boqol oo boqol toddobaatan shan gabdhood aan shaqa geynay waxaan rajaynaynaa meelaha kale marka la fiiriyo marka dadkaas waxaan dhihi karnaa wax shaqo kale aad u yaryihiin qaarkood waa iska tahriibeen kuwa shaqlaani guryaha u joogaan kuwa maxay aheeday shaqooyin ma hayaan dhibka kaloo jiro waxaa waaye siyaasada oo jaamacadaha ay leeyihiin ardada markay jaacad dhiganayaan lama geynaa meelay shaqo waayaarnimo ku helaan kuwa bangiyada oo oo barta dhaqaalaha bangiyada lama geeyo kuwa oo barto maxaa la dhihi jiray computer science-ka IT da barto lama geeyo meelaha shirkadaha ma tagaan ee markay soo baxaan ayagoo oo waxba aqoonin oo indhe xiran waxaa la dhahayaa berito ee, intaas khibrada la rabaa shan sano saddex sano afar sano qofkiina meel ku shaqay male hataa ma yaqaano sida loo xiro computerkii beritir lasu xiro ama skan wax loo saaro taas waxay ku noqon marka qofkii waxyaabaha uu bartay iyo nolosha ku nool yahay dhibaato badan ay u keenaysaa mushkiladaasaa jirta marka waxaan kala hadlanaa in U- ugu dambayntii imisaad rabtaan sanadkan eh, laba kun lix iyo toban inay inay shaqo helaan muxuu yahay meesha aad tiigsanaysaa walaahi waxaan rajaynaynaa anaga sanadkii hore oo markaan barnaamijkan maadaama uu cusbaa waxbaan baranaynay sooma dadkaan baranaynay mashruucan dadka baraynay hadda dadkii aa la bartay mashruucii dadkay barteen anaga waxyaabihii caqabadihii sanadka hore aan la kulan lama kulmayno waxaan rajaynaa sanad soo socdo ee, maxay markii wiilali gabdhood isku dara meesha hadda laba boqol ku dhawaad aan joogno inaan shan boqol lix boqol qof aan gaarno
kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha mashruuca la yidhaahdo fursad education cabduqaadir macalin maxamed waxa uu u warramayey waryaheena magaalada muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle
duhur wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka dhalinyarada maanta Een, ibraahim horta dhinaca baraha isgaadhsiinta bulshada saas ku tihiin Eh, baraha isgaarsiinta bulshada eh, xoogaa waa firfirya Hay, xaggaad ka gashaa way fara badan yihiin Ya, laakiin waa kulleyto maadaama yacni eh, waqti dambe ay soo baxeen Hay, dhallinyarada sidaadoo kale ah hay.
ayaa u malaysaa inay nooga fara dhudhuubeen annaga waqtigeena wa- warqadaa laysu qori jirayoo faranbool lagu dhihi jiray imse jaceylaad qorto waraaqa ibraahim Ya, marka eh, horta imsaad qortay waraaqa warka kolleyto ismaaciilow waxa waaye eh, waa baraha bulshada dhallinyaradiina ayaan u malaynayaa in maaragtay aad aad ugu dhex jirtaanoo laakiin markaan eegno adigu dhinacee baad u badisaa ma dhinaca waxaa jira dhinacyo kala duwan fiber tango whatsapp dhinacyo kala aniga duwan.
facebookaan galaa oo aan ka fiiriyaa wararkii ugu dambeeyey iyo wixii soo kordhay
waa suuragal dad badanoo Ya.
magacyada istaana in lagu fiber iyo tangana waa marmaraan isticmaalaa
dee hadaanba lagaa howl yareen mar haddad ilaa intaa maxaaba ku hadhay ibraahim waan gartay dhegaystayaal haatanna dhinaca iyo laascaanood aynu aadno iyo wariyaha v o cabdikariin olol oo warbixintan ku eegaya waxyaabihii ugu hadalhaynta badnaa toddobaadkiina dhaafay barnaamijka ama baraha isgaadhsiinta bulshada
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenni baraha bulshada ee toddobaad kasta aynu ku soo qaadan jiray waxyaabaha ugu xiisaha badan baraha bulshada iyo mareegaha wararka lagu daabaco qodobkeenna ugu horreeya ayaynu ku soo qaadan doonnaa haddii rabbi raalli ka dhigo arday u dhashay dalka nigeriya oo iskii u hindisay gaadhi uu dugsiga ku tago arday u dhashay dalka nigeriya oo ku jira xilliga dugsiga sare da'diisuna ay tahay koob iyo labaatan jir ayaa samaystay gaadhi aad u qurux badan oo ku taga waxbarashada mas-uul cumar oo u dhashay gobolka kebi ayaa noqday gaadhi sameeye cajiiba kadib markii gaadhi uu iskuu leeyahay oo noqday mid cajiiba uu sameeyey biro oo isu keenkeenay halka uu motoorka gaadhigan ku rakiban uu isaga la fahantiisa ka soo ururiyey deegaanka uu degan yahay wiilkan koob iyo labaatan jirka ayaa waxa uu sheegay in gaadhigani uu samaystay uu ku tegi doono dugsiga waxbarashada uu ka dhigan doono wuxuuna aada ugu faraxsan yahay inuu ka raysan doono gaadhi la-aantii haysay qodobka kale isna baraha bulshada sida weyn looga hadlayay sawirrano lagu baahiyey mareegaha wararka lagu daabacayaa wuxuu yahay maroodis wuxuun u dilay nin beereley ah xilli ay daawanayeen boqolaal dada oo ag joogay sheekada maroodiga ayaa ah mid ay si weyn u jecel yihiin dadka isticmaala baraha bulshada iyo mareegaha wararka lagu daabaco maroodi baxsada ayaa weerar wuxuu ku qaaday bariga dalka hindiya waxaana maroodiyaashaasi ay geysteen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kuwaasoo baabi'iyey dhulbeereed deegaankaasi ku yaala maroodiyaashan baxsadka ayaa midkood wuxuu si xun u dilay nin beereley ah xilli uu si kedisa isaga hor yimaadeen maroodiga ayaana ugu dambeyn nafta ka qaaday ninka beereleyda ah oo lagu magacaabo aniil bagdi oo da-diisa lagu sheegay lixdan iyo afar sano dadka deegaanka ayaa ku guuldaraystay inay badbaadiyaan ninkan beereleyda ee gacanta u galay maroodiga waxa uu maroodigani ku hor dilay ninkani dad aada u fara badan oo daawanayay qodobka kale isna ugu hadlaynta baranbaraha bulshada iyo mareegaha wararka lagu daabacayaa wuxuu yahay haweeney daa oo jirta siddeetan sano ayaa booliiska kanada ay ka digeen booliiska dalka kanada ayaa dhowaan xabsi kasii daaya haweeney da-deedu ay jirto siddeetan sano taasoo halis gelisay ragga waayeelka ee dumardoonka ah booliiska ayaa uga digay nimanka haweendoonka inay ka digtoonaadaan haweeneydaasi oo laga yaaba inay soo marto taasoo marka dambe naftooda halis gelin doontaa haweenadan ayaa la sheegay nimankii ay la soo kulantay noloshoodii inay qaarkood waayeen kuwo kalena ay sariiraha jiifaan waxaana lagu yiri qoraal ka soo baxay booliiska dalka kanada haweeneydan da-da ayaa isbuucan xabsiga laga sii daayey waxayna soo dhammaysatay xarig ku dhowaa saddex sanaa nimanka ay la kulantaayee waxay sun ugu dartaa cabitaanka ama cunnada iyadoona dhacdadii ugu dambeysay ee xabsi ku mutaysatay ay ahayd jacaylkii iyadoo ay lahayd oo ay gacanteeda ku sumaysay taasoo kafee ugu dartay sun saaxiib hore ayaa ku andacooday in haweenadana ay sun ugu dartay jallaato islamarkaana ay ka xadday lacag gaadhaysa labaatan kun oo dollar waxaana arrinkaasi si weyn looga digay ragga iyagu doonaya inay helaan haweeney qodobka kale isna ugu hadlaa inta badan baraha bulshada iyo mareegaha wararka lagu daabaco ayaa wuxuu yahay waxaa dalka soomaaliya guud ahaanba ka jirta abaar aad u fara badan webiga shabeelle oo ka mida webiyada sida weyn ay ugu tiirsan yihiin dad soomaaliyeed ayaa waxaa ku biya waayey kumanaan kun oo qoys webiga shabeelle ee gobolka shabeellada dhexe ayaa waxaa xilligani soo food saartay dadka ku dhaqana biyola-aantii ugu xumayd ee soo martay muddo soddon sana sawirro laga soo qaaday oo lagu baahiyey baraha bulshada iyo mareegaha wararka lagu daabaco ayaa waxay muujinayaan ciyaal iyo dumar qodaya dhoobo webiga hadhaadi kuwa waxayna dadka deegaanku sheegeen in caruur fara badan ay halkaasi ku dhinteen baraha bulshada ayaa si weyn loogu soo qaatay sawirro iyo muuqaalo laga soo qaaday webigaasi oo gebi ahaanba gudhay sawiradan ayaa qaarkood waxaa ku jira gaadiid dhex maraya webiga shabeelle geesta kale sawirro aada u fara badan oo laga soo qaaday gobolka owdal ayaa waxaa lagaga hadlayey dad iyo xoolo halkaasi ku dhintay waxaa sheekada ugu badan ee baraha bulshada si weyn u haysatay ayaa waxay tahay geerida hooyo ku dhimatay gobolka owdal oo ka tagtay laba caruura hooyadaas ayaa waxay u dhimatay haraad taasoo dadka soomaaliyeed iyo guud ahaanba shacabku ay uga hadleen baraha bulshada laisugu yimaado iyagoona dadka ugu baaqay in ilaahay la baryo lagana qayb qaato roobdoonta lana caawiya dadka dhibaatada haysato dhegaystayaal intaaynu ku kulmi doonaa barnaamij kalmid lamida dhammaantaya waxaan idinkaga teginaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay cabdikariin olol oo barnaamijka waxyaabihii ugu hadalhaa inta badnaa dhinaca baraa isgaadhsiinta bulshada inooga soo diray dhinaca yilaas camd ibraahim Em, waxay noo soo socota hees hanaanka la yidhaahdo xasan aadan samatar baa ku luqeeya heesta baliga war heestaas waa hees uu eh, ku galay fanaanka eh, saahir gale waana hees aad u macaan dadkuna ay aad u jecel yihiin heesii horena ah hanaanka iyo quruxda waxaa laga yaabaa inaad dee goobjoog bu ahayd markii la qaadayay ma tiri
الله لعب يوداي طوبان بسلالتي هل ودرني الله هيامو وباسان كيو هري وحسي تقيا قد بدح سيلوجو سلاه وشابوكا أما يلعب يوداي طوبان بسلالتي هل ودرني lagu hayaamo ubaasahankayu raray wuxuu sii jiqiya hataa qadaxsii loo jiro أقولي نبيذا إكسبات كنبته أذاي إلهي أبوني نفتيذا إكسبات كنبته أذاي إلهي غداتيد هدلكيا أبوان سيرتي أبيغا سوري غداتيد هدلكيا أبوان سيرتي أبيغا سوري hanaankaiyo quruxdan diboy kugu jeclaado hablahaan sidatan haybadiyo asluuja la hamiyey dartaayo habeen socod ku waasho waxaan eega dhaaban hawada sariita hananka iyo quruxdan diboy kugu jeclaado hablahaan sidatan haybadiyo asluuti lahamiyey dartaayo habeen socod kuwaasho waxaan eega dalba hawada sariita waxaahilayna qullaa halistiyo dhibtaan qabo adooyiga horjoogsada waxaahilayna qullaa halistiyo dhibtaan qabo adooyiga horjoogsada hadaadaydo hadalkayga abewaan nasiibkayga halkayga sugan hadaadiido hadalkayga habeen wacan nasiibkayga halkayga sugan
haddaa diido hadalkayga Sahayl oo heesta.
waxaan nasiibkayga halkayga kusuga ibrahim dad badan oo na- na dhegeysanaya heestan hey xusuus ayay ku beeri doontaa hay Ismaaciilo.
ilaa halkee ah waa hees horde marka qof walbana eh, waa ka heli doonaa xataa dhalinyarada laftooda way jeclaan doonaa saan rajaynayo xasan aadan samatur oo fanaaniinta aan duugoomin ibraahim inta aynan u gelin xubinta xigta ee dhinaca ciyaaraha haatanna war degdega oo na soo gaadhay goor dhoweyd wararka ka imanaya gobolka mudug ee maamulka galmudug ayaa sheegaya in dagaallo ay deegaano ka tirsan dhinaca xeebaha ku dhex marayaan ciidamada galmudug iyo maleeshiya al-shabaab ka tirsan ilaa hadda si madax bannaan looma oga khasaaraha dagaalkan balse maamulka galmudug ayaa gaalkacayo ka sheegay in ay labaataneeyo ka dileen maleeshiyada al-shabaab sidoo kalena maxaabiis kusoo qabteen dagaalada madaxweynaha galmudug cabdikariin guuleed ayaa gaalkacyo ka sheegay in dagaal socdo wuxuuna shacabka reer galmudug ugu baaqay in ay ciidamada gacan ka siiyaan sidii looga adkaan lahaa maleeshiyada al-shabaab ee gobolka soo galay wixii warar ah ee kasoo kordha idaacadaheenna ayaan idinku soo gudbin doonaa haatanna dhinacii ciyaaraha ayaan filayaa in dhegeystayaal badani ay naga sugayaan axmed cali sheekh ayaa inala socodsiinaya
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku bilaabno qaaradda afrika waxaa xalay la ciyaaray kulamo ka tirsan isreebreebka koobka qaramada qaaradda afrika waxaana ay isku arkeen dalalku sidan suudaanta koonfureed oo martigelisay beriin waxaa looga adkaaday gool iyo laba gool gene bisaw iyo kenyan waxaa hal iyo eber ku adkaatay gene bisaw zambi iyo kongo waxa ay ku kala baxeen hal iyo hal saawo tomo ambarinse iyo libiya oo kulmana libiya ayaa laba iyo hal looga adkaaday jaad iyo tanzaniyana waxaa hal iyo eber ku badisay tanzaniya sidoo kale waxaa dhacay kulamo ciyaaraha caalamiga oo saaxiibtinimo ah waxaana dalalku ay isku arkeen sidan sloveniya waxay hal iyo eber ku garaacday kooxda macedonia korweshiana waxay laba iyo eber kaga adkaatay israa'il romeniya iyo luthenia oo kulmana waxaa gooli waxba ku adkaaday romeniya gilbertar iyo lesnightina waxay ku heshiiyeen eber iyo eber boland iyo serbiya waxaa hal iyo eber ku adkaatay boland dhinaca wararka ciyaarahan xiriirka kubadda cagta qaaradda yurub iyo wefa ayaa waxa uu ka fekerayaa isbeddello muhiim ah oo lagu sameeyo qaabka loo ciyaaro koobka horyaalada qaaradda yurub ee uefa champions league waxaana qorshahan uu ka dembeeyey kadib markii la soo jeediyey in la badiyo kulamada dhex maraya kooxaha waaweyn ee qaaradda yurub qorshahan ayaa waxaa ka mid ah in gruubka ugu horreeya ee koobka oo soddon iyo laba koox ka koobnaan doono laga dhigo mid labalaba koox un la isku arko kadibna lix iyo tobanka koox ee soo baxda markaasi laga dhigo min laba gruub oo gruubkii uu ka kooban yahay siddeed koox taasi oo suurtagelin doonta in markaasi dhammaan kooxuhu ay is arkaan oo laga dhigi karo qaabka sida horyaallada oo kale qorshahan ayaa waxaa looga gol leeyahay in la badiyo dhaqaalaha laga helo daawashada ciyaarahan waxaana la doonayaa in la yeereeyo kulamada dhex mari kara kooxaha waaweyn iyo kooxaha yaryar waxaana la doonayaa in la badiyo kulamada dhex mari kara kooxaha waaweyn sida real madrid barcelona byr munich manchester united arsenal chelsia inter milan iyo sidoo kale kooxo kale oo ka mid ah kuwa qaaradda yurub ugu waaweyn arrintani ayaa waxay ka dambaysay kadib markii kooxaha ugu weyn qaaradda yurub ay ku hanjabeen in ay samaynayaan koob loo yaqaano suber league ama yurub suber league oo labaatan koox ka kooban kaasi oo lagu martiqaadi doono keliya kooxaha ugu waaweyn qaaradda yurub qorshahan ayaa haddii lagu heshiiyo wax uu hirgeli doonaa oo keliya wixii ka dambeeya xilli ciyaareedka ilaa waxaa sidoo kale qorshahan uu suurtogelin doonaa in koox kasta oo ka qaybgelaysa koobka horyaalada yurub markaasi ay ciyaarto ugu yaraan afar iyo toban kulan halkii xilli ciyaareedba marka ay isku soo baxaan lix iyo tobanka koox ugu horreeya ee loo qaybiyo min laba gruub oo gruubkiiba uu ka kooban yahay siddeed kooxood waxaa markaasi loo ciyaari doonaa qaab horyaal oo kale ah waxaana markaasi labada koox ee ka soo baxda labada gruub ay isku arki doonaan fainalka koobkan dhinaca kalena shaki cusub ayaa hareeyey mustaqbalka macallinka kooxda man united louis vangal kadib markii aan lagu soo darin xayeysiin loo samaynayay safarka kooxdu ay ku tegi doonto xilli ciyaareedkan soo socda bilowgiisa dalka shiinaha oo markaasi ay isku diyaarin doonto fideoga manchester united ee lagu xayeysiiyey safarkaasi ayaa laga reebay tababare louis vangal waxaana tani ee dhalisa shaki badan oo ku saabsan in laga yaabo in marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan uu sii ahaan doonin tababaraha kooxda ma united ugu dambayntiina ciyaaryahanka garabka ka ciyaara ee kooxda man city raxiim sterlin ayaa waxa uu garoomada ka maqnaan doonaa muddo lix ilaa siddeed toddobaad ah kadib markii uu soo gaaray dhaawac sterlin ayaa waxa uu ku dhaawacmay ciyaartii kooxdiisa ay xaddii la ciyaartay kooxda ma united oo garoonka itixaad looga adkaaday gool iyo waxba waxaana iminka sidoo kale shaki ku jira haddii uu ka qaybgeli karo koobka qaramada qaaradda yurub xubintii cayaarahana waa naga intaas
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa axmed cali sheekh iyo barnaamijkii ciyaaraha ismaaciil haye markii hore waxaas lahaa ibraahim markii xorashadii heestii labada dadku dabcan naga sugayaan wax yar kadib haye dhegaha noo culi leeyihiin ha marka markii hore waxaas lahaa horta heesaha ibraahim haddaad u dhiibtay xorashadu meel shishu kasoo bilaabaya
maya aniga hanaanka mar haddaan saaray dhallinyaradu waxay leeyihiin eh, heesihii dhexe iyo kuwii dambe haye dame marka hore waxaan islahaa xulashada laftigeeda waad sii durkanaysaayoo lixdanadii iyo toddobaatanadii iyo meelahaas aad inooga soo bilaabaysa haye maxaad u haysaa dhalinyarada marka anigu waxaan soo qabanayaa hees eh, nuuraddiin axmed uu ku luuqayo naftayda la yidhaahdo naftayda naftayda haye haye hees heestaas ayaan dhegeystayaasha
naftayda qorshaan u dhigay xubbiga xubbiga qarsaan ku idhi adoon waanada qawadin wax iga qaadaan wax iga qaadaan ku idhi jacaylan lagula qabin hadduu qalbigaaga degay idhahabaa qaadire haqiiro ninbaan ku idhi idhahabaa qaadire haqiiro ninbaan ku idhi jacaylan lagula qabin hadduu qalbigaaga degay ilahabaa qaadire haqiiro ninbaan ku idhi ilahabaa qaadire haqiiro ninbaan ku idhi haddaan qiimayn kalgacal qadarin caashaqu lahayn ha quurhsan kalsoonidee baryada ka qaad baan ku idhi baryada ka qaad baan ku idhi markaan qayahaa kalgacal quruxda quruxda ku saludibaa
waaw codkaas dee nuuraddiin axmed eh, heesta naftayda waxaan filayaa daanduray inaad aada uga hesho iyada ayaanu kusoo gebagabeynaynaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo intayn idaacadda afarta ku kulmin waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
qardoofaha caashaquna nafaan lala qaybsanay inay qanacdaa u roon intay qoomamayn lahayn inay qanacdaa u roon intay qoomamayn lahayn qardoofaha caashaquna nafaan lala qaybsanay inay qanacdaa u roon intay qoomamayn lahayn inay qanacdaa u roon intay qoomamayn lahayn haddaan qiimayn kalgacal qadarin caashaqu lahayn ha quurhsan kalsoonidee baryada ka qaad baan ku idhi baryada ka qaad baan ku idhi baryada ka qaad baan ku idhi baryada ka qaad baan ku idhi baryada ka qaad baan ku idhi
This program has come to you from the Voice of America, Washington.